bismillaahi raxmaan iraxiim waa ka dhowaada dhegeystayaal qodobada wararka idaacadda warsansin haytalmey baa ku mid aha ciidamada amasom oo qaraha la kala beegsadayay shabeellada dhexe cudurka batitis b oo faraba-an ka haaya deegaanadan gobolada ba iyo bakoola ciidamada xoogga dalka oo la wareegan tuulada gawaana guddoonka aqalka sare oo la kulamaya wakiilka cusub ee qaramada midoobe soomaaliya ra-iisul wasaare kheyre oo kasii jeeda sacuudiga qodobada dibadda lamey baa ku mid ah trump oo raaligelin kubiyey bred kavana geliyowkii breda kavana
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
dhugunsidayaal antaasi may bahaadeenaa qodobadii warkaanka doorkaroon haatana ka dhowaada warkii ofidsan cudurka habatitis b ayaa faraba-an kahaya dadweynaha ka dhaqan gobolada ba-iyo bakoola ku dhowaad soddon qofood oo qabaan cudurka habatitis b yaa la hadirsi xarumo caafimaadka magaalada baydhabo cudurka habatitis b yaa virus daawo aan lahayn oo beerka kadhiyaw mayba usileeyaa daawo talaal e inta badan dadka ka nool tuulooyinka magaalada baydhabo yaan badanayn dadka baarow caafimaad laga sameeyay ee laku helay cudurka habatitis b doctor fani oo kumida dhakhaatiirta ku howlgalayan guda magaalada baydhabo iyo warbaahinta warsan ku warami walaa useeye cudurka habatitis b bulshada qaybeeda kala duwan insha allah waxaan ka hadlaynaa maanta cudurka loo yaqaano habatitis b virus waa virus ku dhaca beerka oona dhibaateeya waana khatartiis ayuu leeyahay waa cudur virus ah daawo rasmi ah looma hayo ilaa hadeer laakiin wuxuu leeyahay kahortag oo laisku hubo oo oo badbaado ah kahortagaas waa talaal habatitis b vaccine alada ayaa lagu hortegi karaa waa intaan ku dhex jirnay howlahayna shaqo cali oo maalmeed waxaan la kulanay ku dhawaad labaatan qof oo qaba cudurka habatitis b muddana la noolaa waa waxa weyaan ilaa qaar dad qaar waxay la noolaayeen sanad qaar waxay la noolaayeen toddoba bil qaar waxay la noolaayeen muddo marka cudurka insha allah talooyin baan ka bixinaa dadka aan qabin waxaan kula talinaa in ay iska talaalaan cudurka dadka kale oo qabana insha allah inay nasiiyada badsadaan oo cabitaano badan biyaha biyaha nadiifka ah inay isticmaalaan waxyaabaha macaanka inay isticmaalaan oo beerka caawinayo daawooyin oo kaalmaate ah oo liver supports layihaahdo oo la siinayaa jirto marka insha allah cudurka dee ilaah baa keen ilahna qaadi karo insha allah marka dad badan waxaa la arkay muddo markuu hayay negative iska noqday waa biqudrati ilaah waa qofka inuu macnaha suurtagala iska fiicnaado difaaca jirka uu adkaado sidaa loogu saaro qofka jirkiisa doorkaiyo sharxaadku b calaamadolka gorada cudurka habatitis b okay calaamadaha inta badan lagu garto waa sidii hargabka oo kale waa markuu kuwa cusub yahay waxaad dareemaysaa sidii hargabka oo kale oo tabardarre iyo cajis iyo waxaad dareemaysaa hargab oo kale marar qaar inay ku cagaartaan maqaarka ama hindhaha inay ku cagaartaan sida cagaarshow oo kale uu noqdo kaadaada inay madow noqoto daal badan inaad dareentid lolabo badan inaad dareentid matag inaad dareentid calooshoo ku xanuunta inaad dareentid xanuunaadka lagu garta waxaa kaloo ka mid ah qofka wuxuu isbedelaya marka dambe in uu beerka uu shaqayn waayo uu fariisto shaqada uu gabo taasoo keeni karto qofka inuu micnaha u dhinto sabab ay u noqon kartaa inuu dhinto because beerka waa muhiim xibin muhiim ah weye waxay doctoorka iyo maybowsa baaqay bulshada intiio ka dadaalan nadaafada islamarkaasinayo ka horseedaan cudurkaasi iyo oo biyo nadiifa isticmaalayaan
ciidamada amison yaa qaraxa la kala beegsaday shabeellada dhexe faahfaahino dheeraad ayaha ku baha ayaan ah qaraha gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaana duleedka degmada balcadla kala beegsadii ciidamo ku tirsan howlgalka militariga amasama sidii ho qiijiyeen goobjoogyaal ayaa mayba sheegeen intii qaraha usikudhii deegaanka golole ee gobolka shabeellada dhexe ilameelasiyo maraayeen kolonyo baabuur e oo yawedan ciidamada burundi ee ku tirsan amasama ciidanka qaraha la beegsadaya maybaan socdana magaalada jawar sida meelase iyo ndiirsiyansaxeeya wadaan ciidamada burundi ee ka sugoo magaalada jawar qarax ayaa haymiinada dhowlkalika duuga waa maybana qabsaday ko ku mid ee baabuurtay ciidamada amison maybana la sheegay intii jirta khasaara dhimashadii dhaawacan iskajar oo hadiiri ciidamada amison qaraha la beegsaday ciidamada xoogga dalkaiyaa la wareegay tuulada kawana ciidanka xoogga dalka soomaaliya qeybta afartan iyo saddeaada ciidanka jubbaland barqadii geega maybaya weerar ka qaadana tuulooyin hooseedaan degmada jamaame oo ku mid ata tuulada kawaana oo dhow deegaanka araare ee gobolka jubbada hoose ciidanka xoogga soomaaliya qeybta afartan iyo saddeaad ee ciidanka jubbaland ee bargadii weerarkii ka qaadeen mayba iyo gebi ahaanba iyo meelo ku saaran ciidamadii kale shabaabka meelo ka sugnaayeen sareeya gaasa yuusuf xuseen cismaan dhuumaal oo ku mid ah saraakiila ciidanka hogaamiyaaya warbaahinta ay sheegay intii howlgalka iyo ka qabsadeen tuulada kawaana oo hooseedase degmada jamaame oo hayti weerar ah iyo qorsheeng meelaseeya guddoonka aqalka sare ayaa la kulmay wakiilka usub ee qaramada midoobey soomaaliya mudane cabdixaashi cabdulaahi guddoomiyaha aqalka sare baarlamaanka federaalk soomaaliya kulan la qaadan wakiilka usub ee qaramada midoobey ee soomaaliya nicholas haysama kulanka ayaa kudhihi xarunta aqalka sare maybana lanku hadalaya sidii lan dardar geliilahay wada shaqeeyowka aqalka sare iyo xafiiska qaramada midoobey ee soomaaliya nicholas haysam ayaa wakiilka cusub ee qaramada midoobey ee soomaaliya mayba dhowaan usaadeeray magaalada muqdisho uu socona xilka la wareegaya wakiilkii hore ee qaramada midoobey arrimaha soomaaliya michel keytina ra-iisul wasaare kheyr ayaa kasii jeeda sacuudiga ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyre iyo wefdo belerin uu soo gaameeyey aan babahay dalka sacuudi arabiya ku gadaal casuumaad isku heli boqor salmaan bin cabdicasiisa ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ayaa dalka sacuudiga ku bilowday booqasho rasmi ah oo lama maalin qaadadaasa maybana safarkaasi isa kugu heliya wasiira wasiiradda warfaafintii arrimidibadeedka kan ganacsiga iyo xildhibaanaha miilo warkaas kula socotagna warsan baydhabo trump iyo raaligelin ku biyey bred cavana madaxweyne trump oo ku hadalaya magaca dalka maraykanka iyo raaligelin ku biyey bred cavana oo elanka u dhowaan usan magacaabay maxkamadan ka sareysa ee dalkaasi usoona sheegay intii la qaaday awaaluska tilmaamay ee arqaladeeyowka ay ku dambooyeen shakhsiyaad iyo weliba toos siyaasadeed oo usa sheegay anti la hadhadhoowe been abuurniyo eta trump ayaa hadal jeeyamayba ka sheegay xafladda dhaariyowka bred oo kudhiidi aqalka iid lanku aramiyo dalka maraykanka intiisa aqalka sanad sanadkan usa meelmaryaay magacaabista iyo mayba uusa harayay eedan iyo weliba ta-adiye galma oo bred kafna la hanjeediye balse bred ayaa uusa diidiye eedaynta la hanjeediye warkii dhugun sidaal isinkula socotan idaacadda warsan intaninka dhonye